kale aniguna aan tacsi u dirayaa shacabkii abriyada ahaa ee sida xaqdarrada ah loogu gumaaday gacanta ka xaqdaranna ay u dishay iyo ciidankii iyagoo difaacaya ummaddooda iyo shacabkooda goobtaas ku waxyeeloobay oo isugu jira dhimasho iyo dhaawacba waxaan leeyahay intii dhimatayna allah u naxariisto waa ahlujanno waa shuhada sida uu sheekhu noo sheegay kutubteenna noo sheegtay diinteenna noo sheegtay inta dhaawacantayna iyaguna waa la mid inta ku xubno weysana waa la mid maxaa yeelay xubintaadii kale ayaa jannada kaaga sii horraysa oo kugu sugaysa waxaan leeyahay marka wax loo degdego oo loo dadaalo waxaa ugu weyn qofku inuu janno gaaro ayadii baad gaarteen ayadii baad halaysheen ilaahay kitaabkiinna gacanta midig adinka siiyo ummadda soomaaliyeedna iyo inta wanaagga jecelna waxay qirayaan ama ay og yihiin difaacii har iyo habeen ah ee ciidanku ay ku joogaan ma kala soocayo dhammaan ciidanka amniga oo dhan weeye habeen iyo maalin waxay u soo jeedaan inay amniga ummadda sugaan inay cadowga la dagaalamaan iyagoo weliba duruufo aad iyo aad u adag u shaqaynaya xukuumadda oo uu maanta nagala fadhiyo wasiirkeenna arrimaha amniga qaranka islamarkaasna ah kusimaha maanta ra-iisul wasaaraha waxaan mar walba usoo jeedinaynaa kana codsanaynaa in la daryeelo dadkii shuhaadada ahaa ama ku dhaawacmay ama ku geeriyooday falalkaas waxshinimada ah eheladoodii iyo carruurtoodii in si joogtaa ay dowladdu u daryeesho isla markaasna la tixgeliyo baahidooda khaaska ah si gaara loo eego shacabka soomaaliyeed sida uu sheekhu noo sheegay iyagana waxaan leenahay u midooba cadowgan ha loo midoobo si caam ah loogu midoobo hana si wadajir ahna ha loola dagaalamo sida uu sheekhu sheegay wax badan hay-adaha amnigu waa dabran yihiin hadday tahay dhinaca dhaqaalaha waa ka dabran yihiin hadday tahay dhinaca shuruucda waa ku dabran yihiin way adag tahay in lala dagaalamo argagixiso heerkan ah iyadoo aan la haysanin hubkii loo baahnaa hubka loo baahan waxaa ka mid a in sharciyadii waddanka uu ugu horeeyo sharciga la dagaalanka argagixisada in baarlamanku u ansixiyo ma garanayo sababta uu sharcigaasi baarlamanku u hortaagan yahay maxaa yeelay waa sharci lagama maarmaan u ah la dagaalanka kuwaan hadda dhibaatada ku haya ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah sidoo kale shuruuc badan oo lagama maarmaan ah oo lagula dagaalami lahaa ayaa jira ama dhaqaalo loogu samayn lahaa sidoo kale waxaa lagama maarmaan ah xukuumadda iyo baarlamankaba in ay duruufaha adag ee ciidanka amnigu ay ku shaqaynayaan ayaguna si gaara loo tixgeliyo oo baahidooda sida gaarka ah oo ay mudan yihiin loo tixgeliyo halyeeyada ama dadka ku dhintay ama horena ugu dhintay haddana ku dhintayna in waxa ay mudan yihiin iyo biladaha ay mudan yihiin iyo waxa ay mutaysteen ay shacabkooda iyo dowladdooda ka mutaysteenba aan laga casranin ee loo ogolaado laguna taageero shacabku waxaan leeyahay wixii dhibahoo idin gaarayna ummadda soomaaliyeed oo dhan bay gaartay laakiin waxaa idinka rabaa inaad si wada jira ciidanka amniga ula shaqaysaan hay-adaha ku hawlan inaad ula shaqaysaan dowladda inaad ula shaqaysaan in aad xogta keentaan in aad warbixinta rasmigaa mar walba usoo gudbisaan ciidamada waa sida keliya oo looga hortagi karo hay-adaha amniga iyo shacabku inay wada shaqeeyaan taas inaad gacanta geysataan waa muhiim waxaa dhici kara marka howlgallada noocaasa ama shaqada noocaasa la qaban karo la qabanayo in xadgudubyo yaryar ay dhacaan inaan la buunbuuninin xadgudubyada noocaasa maxaa yeelay dhibka ka weyn oo ay ka hortegayaan ayaa ka weyn haddii ay guri ay ku tuhmayaan ama lagu tuhunsan yahay ciidanku ay ay damcaan inay baaris ku sameeyaan albaabka la jebiyey iyo waxa yaroo ka dhaca in aan loo arkin oon la buunbuuninin laakiin la eego khatarta iyo dhibaatada ay la dagaalamayaan oo naftooda ku weynayaan oo ay ummadda usoo jeedaan habeen iyo maalinba sidaad og tihiin qaraxii xalay waxaa ku nafbaxay xubno ka tirsan shacabka marka laga soo tago ciidanka nabad sugidda qaranka iyo ciidanka amnigaba kuna dhaawacmay iyagoo isu dhigay derbi isaga dhigay in ay badbaadiyaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxay mudan yihiin in lagu abaalmariyo waxay mudan yihiin in caa'iladoodii iyo caruurtoodii iyo qoysaskoodii lagu daryeelo waxay mudan yihiin in taallo loogu dhiso waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba ha u istaagaan sida uu sheekh uga sheegay sidii ay nabadgelyadooda u xaqiijin lahaayeen ulana shaqayn lahaayeen ciidanka amniga